Een, waxaan maanta halkaan isugu yimid ee, shir aan caadi ahayn golaha wasiirada ee Punt- puntland Een, oo laga hadlayay runtii musiibadii qaran ee ka dhacday magaalada xamar Ee, hore ayaanu tacsi uga dirnay ee, arrintaas iyada ah Ee, mar labaad ayaan u tacsiyadaynaynaa ee, eheladii iyo qaraabadii dadkii geeriyooday ilaahay ha u naxariisto Ee, gacan ka xaq daran baa dishay Ee, inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadayo runtii waxa ka dhacay xamar ma ahayn wax caadi ah Een, ee, dhib weyn ayaa ka dhacday dhib culus oon soomaaliya hore uga dhicin ayaa ka dhacday Een, taasi marka waxayna faraysaa guud ahaan soomaaliya oo dhan meel kasta aan joognaba in arrintaasi ay een, nagu ijbaarto ee, in aanu furno indhaha in aanu ee, soomaali haddaan nahay cadowgaas ee, u soo dhaansaday inay soomaali laayaan inay dadka xasuuqaan ee, in aanu meel uga soo wada jeesano ma jirto cid gaara si gaara ay u hagardaameynayaan u dhibaateynayaan ma jirto cid gaara si gaara u naxariisanayaan cid gaara si gaara ay u hagardaameynayaan u dhibaateynayaan ma jirto cid gaara si gaara u naxariisanayaan ee, cadow soomaaliyeed weeye cadowga islaamka weeye inaanu marka ee, si dhab ah oo jiddi arrintaas ee, uga howlgallo meel kastoo soomaali aan joognana een, ee, aanu isaga qabanno weeye Een, sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ka sheego dadka reer puntland si mug leh ayay uga qaybgalayaan taageerada walaalahood ee ay dhibtu gaartay Een, shirka golaha maanta wasiiradana ee waxyaabihii ka soo baxay ugu muhiimsanaa waxay ahayd in si deg deg ah ee, maalinta berita insha allah haddii ilaaha yidhaahdo een, ay u baxaan ee, macaawinadii u horeysay ee ka kooban ee, daawo ee, iyo dhakhaatiir iyo nurses ee, si deg deg uga howlgala ee, dadkaas dhibaatadu ay soo gaartay waxyeelo soo gaartay Ee, sidoo kale ee, waxaan rabnaa aan shacab ahaan iyo xukuumad ahaan ee, reer puntland in ee, sidoo kale ee, ee, si mugle oo dhaqaale ay uga qayb galaan arrintaa iyada ah Ee, waqti aan dheerayn waqtiga dhow insha allah haddii ilaaha yidhaahdo Ee, laakiin maadaama hadda dhibaatada ay taagan tahay oo culeyskada uu jiro in ee, diyaarada waa iyo dhakhaatiir iyo nurses ay sii horumaraan insha allahu oo ay culayskaas ay ka qayb qaataan Ee, wixii ka dambeeyana aanu guud ahaan reer puntland haddaan nahay u howlgallo sidii aanu si mug leh uga qayb qaadan lahayn ee, taageerada iyada aanu ugu muujin lahayn walaalaha iyaga dhibaatada soo gaartay Ee, dad- shacbiga reer puntland meel kasta ay joogaan culumo ganacsato ee, shacab weyne waxaan aada ugula dardaarmayaa in ay si wanaagsan oo ehelnimo ku jirto soomaalinimo ku jirto islaamnimo ku jirto ay uga qayb qaataan ee, een, taageeridda iyo een, mucaawanada aa la rabo in la gaarsiiyo dadka walaalaheen dhibaatadu soo gaartay Een, eh, mar kale ayaan ku celinaya insha allahu Een, eh, intii dhibaata allah u naxariisto inta dhaawacan ilaahay u boogadayo Een, eh, waxaa dardaana kalena waxaa weeye ee, cadowgaas ee, usoo jeesta soomaali inay xasuuqaan inaanu een, eh, intii aysan ee, intaas iyo dhib kaloo dambe aysan sii geysanin inaanu deg deg uga howlgallo lagana hortago insha allah aad iyo aad baad umahadsan tihiin guul baan rajeynaya soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha guulaysato dadkeennana midnimadooda iyo wadajirkooda een, eh, waxaan rajeynaya in